bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaadasanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyow bay dhabo hamiin fayle dhugunsadayaal weliba waa hamiinamo khamiisabo jamaaniyaha hoyda ayta taariikhda miilaadiga weliba ee ka beegantaa sagaalka bilay sagaalaad sanadka lamaada kun labaatii kowka qodobbada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhabo dhugunsadayaal isinka dheego doontaan unoona hasiin gudbiyi doogna weliba ku mid ahaa maxkamadda gobolka baay oo ha afjartii kiiska owlaadiisu dhali xildhibaan hore aweys cabdilaahi haddaba maxkamadda hortiya meega qof laa hor suranjeye dhammaantii oo may laku xukumi ay dilla ku xukumi ay la fasaxi maxkamadda kiiska qaabkii han afjartii waafaqsanya sida lanka talagali aabbaha dhowl aabbihii dhali owlaadasay sidaan arage warkaha ku bahi maxkamadda barnaamijka siinkala wadaago doogna dhugunsadayaal xogtaasi oo dhammaystiran hubin sare oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weliba hanis dhiibay ciidamada dawladda federaalka soomaaliya qaybta lixdanaad ee gobolka baay shakhsigaas al-shabaab mayn qaabilsanaay muddan teeleeg iyo ka jari al-shabaab may ka kala fiin al-shabaaba ka goosada barnaamijka siinka hayna dhugunsadayaal unuun hasiin gudbii doogna haddii aleedama kulan ku saabsan wacyigelinta doorashada ee hanraabta ee golayaasha dawladda hoose iyo baydhabo ku dhiya kulankaasi ee hagaasimi barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal iyo wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo baydhabaha ka gebagabayti kulan maalmo ku dareeri magaalada oo ku saabsan sharciga maxaabiista koonfur galbeed barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal howlgal si wada jireen sameeyan ciidamada ammaanka dawladda iyo ciidamada amisom weliba laku fulay jidka hariiryo waajid iyo rabdhuure howlgalkaasay kureed ciidamada may sameeyeen barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal may ku dhalada koro khilaafka siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble iyo wararkii inka dadambeeyey loolanka lamaada dhina iyo barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal sheekh shari shal duwanaanta hoggaankan ka sare ee soomaaliya weliba markaasi aytato dhammaadasa weliba waajibaadkana saaran ayaa ilaaliyowka ammaanka iyo unturowka dadka soomaaliyeed saasayna weliba eray taliyaha ciidanka booliska soomaaliya oo shirku qobodii magaalada muqdisho usoos weliba fadaan weliba una fadaana in lal weliba fadaana weliba fadaana in shacabka soomaaliyeed qalalaaso kala lahaankanagna laha ku bilaawo kun sagaal boqol sagaalii kowdii dad dalka dadkii karoori weli dalka ka muqnyin ma fadaan in dhiigdeedaha muslim la dila saasayna weliba ree sheekh shariif sheekh axmed oo reetanka nagadi soomaaliya geeka shirjaraagti qobodii caasimaddii warkaasay eri qodobadaas iyo qodobadii kale haniyi koraya barnaamijka ka dheego doontaan nuur aadan xaajiya barnaamijka farsameeya muddada sobada ka jara kolkoo kaleed iyo dabagalka ka dhowaada dhugunsadayaal hamiin fayla dhugunsadayaal si kastiisiinin dheega haytan idaacadda maqalshay hasiin deeraha iyo dhammaantinba maxkamadda gobolka baay weliba ha afjartay kiiska owlaadii walaalo haay oo isdhali xildhibaan hore aweys cabdilaahi weliba markaas maxkamadda ha gebagabaytay kiiskaas weliba markaas ee diltooga shalo ku xukumay owlaadas inaadiyo oo awka markii hore qaba jari saaslimada owlaada awsho iyo weliba markaas usiinaha ka horjeesiday kiiska maxkamaddaas iyo ha ka afjartay geeka islamarkaana weliba xaqiijiyay xildhibaan xildhibaan hore aweys in kiiskaasay qaabka lagmari usan hayna islamarkaana waafaqsanayna sharciga islaamka iyo sharciga soomaalida degsity kiiska madiha dhammaaday kureed xukunka maxkamadda weliba ka dhawaaqay garyaqaan axmed sheekh nuur islamarkaana weliba markaas ka warbiyey xukunka warkii ha ku bahay maxkamadda heshe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
maxkamaddu waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha ay yihiin dembiilyaal galay dembiga lagu soo ogay waxayna ku kala xukuntay sida tan kow xafsa shariif ab- xafsa shariifa cabdulaahi dil toogasha oo ah qisaastii marxuumiinta cabdulmuncim aways cabdulaahi iyo aamina aways cabdulaahi labo maxamed cali isaaq shinay shan sano oo xarig ah saddex doctor cabdulaahi yuusuf bashiir ganaax lacageed oo dhan saddex kun oo doolar sidoo kale maxkamaddu waxay dib xurriyaddooda u siisay dadka kale ah colaado nuur yarow laba cabdiladiif isaaq cali maxamed axmed maxamed afar aadan aadan rinjiile cabdi aadan xasan maslax yuusuf aadam maxamed ismaaciil maxamed
waa tahay dhegaystayaal weli waliba si toos aan la dareertanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhabo xubin sare oo ku tirsanaayay dagaalamayaasha al-shabaab waana ku sugnaye deegaanka waanan qaabilsanay al-shabaab aruuriyowka zakawaadka iyo weliba hanis dhiibay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qeybta lixdanaad ee gobolka bay maxamed nuur maxamed xuseen oo magaaga afgarashada al-shabaab dhatiilankasay weliba waa guudow weliba al-shabaabka jaray ku dhowaad toddoba sana weliba markaas aan qaabilsanaa uruuryowka sakawaadka dadka deegaanka guudow sababto al-shabaab hanka- hanku baxsaday weliba ka tilmaamay cadaalad daro dhinacaasi ay ku jarta suus afsheeka qiri kureed warbaahinta iyo la hadaligeeka
تضوصني ياك جري شق جدا تضوصني جري شق فيلم هاين شق فيلم هاين شق جدا ما يبان نقطة شق إن جاتر هقالا سول اسك جنبي سدا يو أدارت لما دماتي يهايتي شيار كست كأو ما ها هذا كشق ياس ما لفظي إني وناق لك لك شق لفظي شق وناق ميل مطال إني أنا كهاجرو ما لهاي دولة سومري ما ها أفيس كويتي سدو ما ها قوان كديري مدان هب هاي أو أثر أنا كوي أنا حد بلاي يرجعون يروح هلا داري دينا ها فعلا نجوا دكتور نيو ما يفضي إني دليل إني إنا قدول ممكن انتهى يا برأتك انتهى يا يا هكتبه قوان هكوقاذي ani yoona idinku warranaa jidkan idinka galnaa isiigna sidoo toos ee ilaahay roobka meeli roog jidka hamaro meel ii sugdaana hambaan siinka sugool yaari hadheermadii gabadha tuma habari salaadii habai raga oo horkooy raghirada nuuna ku tirsan ankooy ha iiwadeen iibaaren xaafado ishaanan ashaa meel iisee maharkii la raayo quraa'il iisii bas lanka nunay hukumaa oo amiirka wala inkweri magaa iyo manaraay gaabki laha yaa lan sheegi bas hoome laha gaadi maxamed dheeri oo ilaahay roob in sheegada fooda di itlaa geysi saasaka kooy walaalo may badhab oo ugdad uurkeyka jira wal shuure walilaa ka shuure mu ishiidi walkiin kooyo walka hire walka gaade meelkiin wada hattaba marka arkaw walaalow kurow koob ertoona mayba waa walka hireeb walka direeb walka gumayside walka gumayside dhabad anfanalkii tuhumee walka hiree adaaladoro shay adaaladoro aku aaminsine walaalow beesada mayba beesila koofada lakaliyi walkiin kowe warnama hadna beesila koofada lakaliyi mahaay walaalow beesadan maad war sheekhay beesadan sheegan lakaliyi haay haanaf mid ay shan boolal koofada lakaliyi adaalad maay ama dharan ilbilaaw aan hoblin waan ku walaalkay la kugaada war hiraa aru haan walaan war jaram ku rugal ah walo diid walo ugdadaas ay beerin ani may waa nidaam bedelino oo la niska gabadaayo may waa diinka ilaahay la niska gabadaa diinka ilaahay lan ka dhagada aan ku aaminsanan may may may dibanka nagada war inaan tu hor hore aan ku qaaday oo oo meel raayo ona sakar maskan tiyo beerinti la afis ku weydiisay ah dibanka nagashas ku dhaaf afisa ku weydiisay habad habadan la dara bas iyo afiyaan taba ku aan ogdaad antaba hoolashaana suugun bakar qada ha ha kun nagadi warkaas lama obsadaa anuma mooyane lama obsadaa waa bada sheegan arti waa obsadaa anuma warka goor yaga waan ogdaad arin lama nafal ko obsadil ko fadaa huday lebi kala mu dorta mu dor ugu shawari kajaran mu shin ogdaad laakas ma kafiyaw ha ma kafiyaw lan lan kana kasaayo ma la raayis oo wadanka boo ruugo oo qabiilka waa qabiil ahaan wala qabiil qabiil ajar ogdaad arun leew geeki an nasis haay gaabkan haay sadyaasi dhacdon yaasi afiyaren ko obsadaa amar shacabka laka shacabka shacabka lankan hoblo gooriyo fiiri lankan hoblo gooriyo lankaas lankan hoblo gooriyo adan adila kinjeed ma gabo dadka laka gurgureno dadka laka obsiye lankan la gooriyo bas shacabka obsiba madan lankan wala lan gooriyo hob adin war halaay tan mas oo dadkun adan anin dhawaan warka gooriyo li shacabka laka gurguray ha deegankii baan dharaday dadka ba kasaay dunyada ba kasaay hoola bataridio kasaay oo kun lang oo mahay oo buudo oo wadanka buruugo laka jiidaay ogdaad haddii nimankii nidaamsho nidaam qaldan ana ka aragi aakhir linjada ogdaad amlaka aakhir beela ay gali amlaka aakhir beela ay gali ku dhaqaaj reed insha Allah wa bilaahi roona may bua meelan isku gumaysidaane lamba hadrisi ile oo lamba ilaahay roob dambisi ile mariyaba kooy dawlad Soomaaliya ba gargaar ku yideen ma inka baaga lahaayeen ilaahay ku obstaano lamankaas dhib zaid ee oo maalan weedinal muslim ibseeri ile ka dareerow ani xaq ku baxaano dawladda Soomaaliya maaha ha ku qiib gaadaan ugdad aan iigali ii beerin anniha ku naqdana dowladda soomaaliya hangud bahaano oo wararkii laka abuuray maskantiyo laka abuuray injarna oo laa walaa injarna anniha ku bahaano dowladda nkooyano warbarashada iyo wanaagi iyo ka shaqaysadaanoo horlamada gaadadaan fadeen waan muddo dhow ah
weli dhegaystayaal barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo dhegaystayaal weli la dareertaan wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed weliba baydhabaha gebagabaytay kulan ku saabsan sharciga maxaabiista koonfur galbeed kulanka muddadii dareeri weliba markaa saylan ku hadlay sida sharci lanka sameey lahay maxaabiista deegaanadu wasiirka cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed xasan ibraahim lugbuur iyo madalaha hiri usaono korbiya ujeedka kulamadaas
shirkaan oo ka saabsanay sidii liin suurtageliifadi sharciga maxaabiista iyo ilaaliyaasha maxaabiista sidii in wada dhaqamo fadeen shay kastaba meel arraa haddii sharci laniin suubina malka dhaqaaqo karo malka wada socdo karo way liin baahdeehin maadaama uuna suubsaneen habsi weyn oo dembiyaasha waaweyn i dembiyaasha yar dadka galaan dhammaantiyo ni meel arraay likaxaayo liinka talagalay lakusuubay baydhabo wali liin baahdeehin ini sharci liin helo sharcigaas oo shalhigaaw dadka ka shaqa leh daluubto la galaaw dadka ka shaqa leh runtii wasaaradda cadaaladda wali hoos kooyay dhammaan intii dulmiile eh iyo intii mayle raay dulmigaas ku dabagalaasu intii haayasu intii garsoorasu intii kiisaskaas baarasu dhammaantiyo mayle raay wasaaradda mayle raay ligarayasa marka wala la haayow dadu walaa dad haayawna dadu marka dad haddii shuruucu shalhigaas in la hayni ma saayko suba may la raay dhatis dhibkala ku dhiya sileen hello may la raay sharci dad shalhigu iyo may wasaaradda ka hoolnaytay cibaarada wali may la raay sharcigaas madii la diyaariyay lukuluweeldhaday wada hadal civil society dadweynaha ka nool magaalada wali may la raay la ku fursado waayay in wasaaradu hatana may la raay saraakiishii agaasimiyaashii kooya haddana wali laku maara ma waayay ini qiibta may la eraayay dembiga maadaama lankasta muddo usuu galaaw dembiga lanyarma dadka kale saxanta ba qaba dadbab saxanaanganis maleeyohay kana waabuso oo ulkaa iyo suubiye laamihii faadii faday haqobada faday sharciga horsheena faday isan atiin wali fadaane ini walaagi baritow dhib kooyo fadi geeka isku saxana sharcigaas nagadu walla ansaxiyaayo hatana laka wada dhaqma xuquuqa leeyahay ha- maxbiisku ma ee macnidii dembe hobgala inuusan bulshada ku dhaabay erigyaha ka nagadaan war xukume kii dambe dil ugu taysaday ee shareecada bedel ka dhuntay waa bili dilay mekan ka leedow hatan xurnimadiisa dibhaan hele use oo ta'diib maylaray weeldhaday tarbiyad weeldhaday walaagi dhibaato eh, oo ummato usu injeeshidi ku qoomamaya uya habaha doona Eh, markaas wali liinbaahanyaa ini mayla raayay intii liinka xadgudubna ishuun ishuun dadanka xadgudubna walaagi xad ee dadka indhahay fadhiilaha ujeedka horta sahaay ee wali kama xasantiina ha ajiibowkiin dadba hob liin weerukiinka kooyaan walsayn la sheegda iyo walhula sheegay fadaa babababkiinka kooyaan iniskooya kun iniskooyna wal wiin ay isin hanin ajiibteen eedi iyo eeda ama hasantiin kolley ku doodeena taawiya walay lahasiin bandhakiina dood badan ay kula jeesateen walaa ma eelaka dooday aayad qur-aan oo munazala ilaahay haddii iyo ma ee raa'iw raa'iga liinbahanyiina kiikiin runtii la walaa meel injeedan in meel ku jeedan ban gordan wal mal fahansii karo ama walaagay adaka dhaha jeertay ada shaqada hayti hob laha bandhaka gordaas muhiimu inay ole meel arrinteeda ku dooda in ada daalimkii in gargaarto madluumkii ada ku garga ku yani meel ka cadaalad darrsadto ma ina gadaasa ha ilaahay ducaadiisdankaasay mustajaabi ka waalay shareecada ka inta turjumaan malalki iyo xijaab toona mala dacwadaas baxaas ilaahay toosan ka seexay waxa naga adeeg saarad way la fadayeen sida ilaahay nin amri inuu in shaqeeyo sida ilaahay nin amri inuu in shaqeeyo dalkana degay sababteena ka degay ilaahayna may ku helaanaha isu caadal ah ma erahay dulmo aan isku xaaran weele ilaahay dhatiin haaranga ka weele unaba may la rahay dulmaba una galnaano booliskiiba dulmo galo may la rahay garsooryaashii dulmo galaan ee asluubtii lika aamini may la rahay hayawkii dulmo gala ilaahay dulmo ma ogolaadow walaas unu hanin naga daaya iswaardayneen lankasta ilaahay ku absaday ummatun cadaalad u weydiineen eedeeda ama hasantiin
waa tahay dhegaystayaal barnaamijkii iyo weli la dareertan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba ku hadalay kulan wacyigelin qeybtahan raabta ee doorashooyinka golayaasha dowladda hoose ee baydhabo wasiirkii madalaas ku hadal isaoona ku warbiya ujeedka kulankaas wasaaraddiis haqaban qaabadi
ee, fikir iyo aqoon i kororse laska samaysado isidii gibro qiibankunagada fadeen adeegyada bulshada dowladda biyahayta maadaama xaqiiqdii la dareemo hooyooyinka mase gabdhaha dadka bulshadan ka dhowayin adeegyadanka mayleraa muhiimsana dadka bulshadan hayayin ee, xaqiiqdii muhiimad gaarayningato wasaaradda arrimaha gudaha isla saasoo kale dadkii de wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ninka kuwayoona idan mahadsanyin sadana ku wada hadalayo eh, maadaama waqtiga eedan gaabanyima fadaoniana kasii dheerada laakiin mayba dareeman kortana muhiimada nin lata wasaaradda arrimaha gudaha ahaan xaqiiqdii koonfur galbeed eedanka faanana oon koriyay madaxweyne cabdicasiis ani doorka dhalinyarada iyo doorka haweenka meelah ku saari koonfur galbeed Eh, macee ma macnasheeni koonfur galbeed kuma qonta la weydiiyahay iska dhiirigeliyahay keliya laakiin to koonfur galbeed eh, dowlad goboleedyada kale oo soomaaliya ku jar mayba ku ku horreyne ani siyaasad iyo adeegyada dowlada biyaasa qaybtan ka horreyta ku jaraan dadka dhalinyarada eh, oo gabri kuriban iska jiraan iyo hooyooyinkii gabrooban eh, doorkan ka muhiimsan iyo kulliyin dee shakama ka jara way rajay doona insha allahu tacaala keliya inaynu iska dhiirigelina la sii dardargeli shaqadaas la bilaaway la sii wada sidaa hadda la sheegayo Ee, wasaaradda arrimaha gudaha malku sheekay qaybtiha ku qaadatay may lahay ka qaybgelinta ee, dumarka sidin ku qayb gal lahaayeen dowladaha hoose mise golayaasha deegaanka isla hatana maylan sii ee, may lahay landoodahay ani weli waa la kasii dara tirada la kordhiye ee, meelihi haturu waan la jeeyey waana dareema korna xaqiiqdii ee, hadda wasaaradda arrimaha gudaha ahaan hataa haddii la ero wasaarad ahaan shaqaalaha wasaaradda ma ero korne ee, gabro badan ka jara dee may leedahay ilaa agaasimo waxeed may leedahay iyo may leedahay ka jara oo gabre iyo tiim badan oo gabre ka jaraan wasaaradda hataa mayba rajeeye ani wasaarado kale ku dhisan stateka ku badan dhinaca gabro marka sababta wasaaradda haweenka maadaama ay wasaaradda haweenka eedana oo ka badanta laakiin gabro kale ku horey marka intaas maysi muujaa mayleehay aragaasana gabro mase hooyooyinkeena ani wasaaradda ku gohonteen mayleehay qaybti isanka laaytan laha mooji annaga toy golayaashii deegaanka annaga toy doorkii wasaaradii oo kula hada fadeen ama annaga toy dowladii hoose oo mayleehay gudoomiyihii degmada niilarooga ilaa xaafadii ilaa tumang mayleehay gabrood oo kale laaka dari oon rajaydoon ani la kordhidoon isla wasaaradda may hata mayleehay sheegalata ani degmooyinka degmo kumid ee gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maamulkii maaliyadda weli gabarata iyo leehay wareeg magacawni may rajaydoon ka rajawin ani degmo dhan gabar gudoomiyenka walna hadii la yidhaha laka nagas laakiin insha allah may waa gabroyona nin ingaraan fadaan in wasaaradda naftee may leedahay door noocaas iyo qaadada haysa dadaal noocaasna biyo haysa siduunan ka dadaal hayna yoona may leedahay inshaada wasaaradda hataan qiran ununan ka dhiiri geli doona haddii layiraa laka nagada wasaaradaha kale oo qaybaja shalduun aniguna may leedahay hormuudanka nagana mase an tusaalayn arrintaasi sidiisan la soctaan casharada iyo maalintiisan ta wada rogdan way rajay doonaa in shal faa'iidaan muhiimadii lata iyo sidii lanku qayb geli lahaa iyo lan kordhi lahay tirada haddeeta insha allah de ilaad gabar walfadaasa gola deegaan mase aan surunta ani dowladaha hoose kumid nagata qof kale ma ku hormari doonta wasaaradda asabasiin ballan qaadaan haddii lahaa sida hadda la sheegay wasaaradda may ku shaqeeyahay daadejinta adeegyada dhinac walbaba waxbarashada iyo caafimaadka biyaha antaba xaqiiqdii kuwada shaqeeyda oon wasaaradda badan may leedahay qayb ku ah laakiin insha allahu tacaala may leedahay wayba rajay doone ku gohnaashahaas maysin tilmaamo korteen may leedahay xafiiskii madaxweynaha tamar walba suuna gobrowning way mise may leedahay kormeerahaye wasiir dowlihi xafiiskii madaxweynaha niilrooga rajay doon insha allahu tacaala aniyoona may leedahay maadaama adeegyadan markii la daadejiyo wasaarado badan ani liska koordinate garay mise la maamulo may leedahay laska hagaajiyata ani xafiiskana doorkuusu leegi ka weelada doono oo in lisyan adeegyadaasna sidanka fudud oon gudbi korno haddii la yidhaha lakanagda marka ngeedan maasintin may rajay doona intii wala la shal faa'iida u nagdaan wal bulshada walaa ka taraw keliya inta nunku ka tabna gabro dinta kooyan ku faa'iidaysadan iyo hooyooyinka gadaal markii la nagdan lahaa gabro xaquuqaadkii ooni weydiisadan iyo xaqan le laakiin garaba la kasii haddii la yidhaha lakanagda isigna diyaaran nagda koonfur galbeed diyaaran ata inaysan doorkiisan kalatin xaquuqdin ba sanseeda aan ku horreeyay madaxweyne cabdiaziiz ilaa wasiiradiis may daryaarayna ilaa heer gobol iyo heer degmaba diyaarmayayna ani doorkiisan la haytan sanseyaan insha allahu tacaala unuuna garaba siinku sii doona siinka wacyi geli doona siinka dhiiri geli doona tababaro badan xaqiiqdii ee maalmooyinka dambe aynayn muuqda inay leedahay wasaaradda iyo wasaaradda kaleba qobada hayaan marka taas maga qayb weyn ku etaa dhiirigelintii abaabulkii guwaabinta lan sameeyahay doorkiyo liiganyo ka qaadan haddii la yidhaha laga nagad iyadan maasantiin tiim kasto may leedahay gacan ku jeysidina weylanaa iyadan maasantiin dhammaantiin hooli sii socdo doonta maadaama uuna furitaankii leeta may leedahay inuun barnaamijka sii furna
weli dhegaystayaal barnaamijkii si toosa in la dareertan howlgal si wada jir an fulyan ciidamada ammaanka dowladda iyo ciidamada amisom ee ku sugan degmada waajid weliba howlgalku fulyana jidka hariiryow degmadaas iyo rabdhuure howlgalka weliba qayb ku hayay guddoomiyaha degmada waajid maxamed macalin yuusuf oo hogaamiyay weliba markaas ciidamada fashilina miino dhulka lankaasi ciidamada guddoomiyaha degmadaas iyo warbaahinta la hadalay markii howlgalka dhammaaday kureed wayba ka sognaa jidkii oo degmada wey jidku bahaay oo jidkii buuruxna lankasaay yaa ka sogna meel hata ada magaaladan jarta toban iyo ada shan kilomitr wayba geekanin suurta gallay ama ka guulaysanay miina qaraxa e nimankii cadowga hay jidkaasay geliyeen shacabkiin geliyeen oo insheegaad walaayo dadka ka dhibaateeya jiran jidka angeliyan yaa wayba nin suurtagallay geeka in ilaahga guulaysada waana laku warhela waana la qarxi taasyada ilaahay ka mahadsan wayba ka mahadsana shacabka oo deegaankan weejid hareerji ka nool oo insheegaad run ahaantii si dhaben in la shaqeeyahay dowladda si dhaben la shaqeeyahay arrintaas iyada yaa ku warhelni ilaa iyo geekaada gelinkii horeba jidkaada sugaya waa ka mognayni wayba hatayda jarne ama ciidamada oo inshaagada qaybta amisom secretary hooseedaas oo degmadan weejidka sugun oo iyo militarigii oo inshaagada guutada sagaalaad qaybta lixdamaad ya isgarabsadahayna ya la jarna dhammaan iyo maamulkii degmada oo aan hogaamiyow iyo geeka meelasiyaadaha wayba kaga guulaysanay qaraxgaas ama miinadaasi landhikii dadka shacabka iyo andhika nimankii cadowgahay arrintaas yaadaha waa laga guulaysa sidii isiinba argaasan bahliyahayti wayba way ka guulaysaday waana way qarxiyey way fashilay ciidamada oo insheegada amasom sectorka hooseeda run ahaantii ingmaha nage garab istaag iyo qalab iyo dowladnimada iyo garabka iyo walaaltinimada iyo niilgarab surunyin run ahaantii qaraxan qarax wiingahaayeen sidiisiinba ku dhehdaaseen ama argaasen miina wiingahayti oo insheegada maylerais miinooyinka oo jidka la geliyo oo jugto culus elanka tale taasoo yoonka tala galeen gaari dameerada marka hore beledka walmaha gala jarne walman ogolayne gaari dameeradii oo beledka hagalaay iyo insheegada iyo ciidamada oo insheegada militariga iyo qaybtan amisom oo isgarabsadaayeen howlgallada iyo suubiyaayeen baaburtiyo meelo maraayeen ama wareegan howlgallada laga suubiyaayay sida oo isbuucyadanba lagu howlgalaayay ya la damacsanaayeen laakiin ba ka guulaysana way buu ahaa waa markii lamaad mee saddexaad afaraad mee oo way la erkore la fashiliyo waa erkorna arrintan taas yeeda aan ilaahay ka mahadsan wayba ka mahadsana shacabka ka nool bokool khaasatan degmada weejid hareeraje afartan shan kilomitr intiiba mayle raayus lahal maalas ka nool ya ka mahadsan sida wanaagsan oo iyo dowladdiyoon aan la shaqeeyaan aan la shaqeeyaan maamulsho militarisho aan la shaqeeyaan iyo ka mahadsan ilaahay ka mahadsan intaas markii anaagu guduba qaraxankan ee ama miinadantan ee ogeekan tallaka fashalayay isiinba aragaaseen waybu ahaa shacabku waybaa ka booriyey ama ka baaqay lamiinadan ama qaraxga antadhoo jidgeli lang masaakin ee gaari dameer wedidi an dheki ama inshaagada ee lang masaakin ah dareeray beledkan hanjeedi an dheki ama lang oo inshaagada shacab ee dareeray an dheki ilaan jidkan hata dawladda ima isticmaalas jidkan jid oo waybu waa laka sow oo waybu waa dadka shacabka ay isticmaalayeen gaari dameere isticmaalayeen isla xalay intiin dhexaytiya geliyeen shacabka iyo noo mayle raaisu isgarabsadaan sida oo iyo haniinka gudbiyan ama warbixinta la haniinka sii
waa tahay dhegaystayaal weli barnaamijkiia si toose angla dareertan ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhegaysta sifooyinka usleye maylka tilmaamo korta haddaba sifooyinka ra-iisul wasaaraha usley oo cajiibka ah may ku gorota dhegayste weliba sifooyinka ra-iisul wasaaraha usley warbiyey sheekh axmed nuur oo kumada culimaaudiinka soomaaliyeed usoona sifooyin cajiib leh ka tilmaami ra-iisul wasaare rooble
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu walaalahayow meelaad joogtaanba waa idin salaamay waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo saddex qodob insha allahu tacaala qodobka ugu horeeya waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble calaamaad iyo tilmaamo ka muuqda inaan idinla wadaago tilmaanta ugu horeysa waxaa weeye laysa wajhuhu wajha kadaab wejigiisu kama muuqdo weji qof beenaale ah arrintaas waxaan u leehay walaalayaal rasuulka sala allahu calayh waaali wasalam markuu magaalada madiine soo galay dadkuna ay ku soo carareen oo loo wada yimid waxaa ka mid ahaa dadka u yimid nin saxaabi ah oo caalim ahaay oo xabri ahaay oo yahuudda ka tirsanaa oo laodhan jiray cabdullaahi ibnu salaam waana qisada uu ku soo islaamay wuxuu yidhi markaan arkay wejigiisa ayaan gartay inuusan wejigiisu weji beenaalo ahayn idan wejiga xuseen rooble qof kasta oo fiiriyaa weji beenaalo kama muuqdo arrinta labaad oon raba iyada inaan sheego waxaa weeye waxaa ka muuqanayaa hadalkiisa raxmad iyo soo dhoweyn ummadda wuxuu leeyahay mar walbood dhegaysato walaalayaal walaalayaal walaalayaal arrintaa ibnulqayim raximahuullah baa isaguna wuxuu leeyahay calaaqa ama xiriir baa wuxuu ka dhexeeyaa magaca iyo qofka walidaalika buu rasuulku sal alla alay slam magacyada xunxun sida xarbi oo kale iyo dagaal iyo markuu wuu bedeli jiray oo saalim buu ku bedeli jiray sahula mar uu u yimid qisadii sulxulxudeybiya ninkay qoraysh soo dirsatay oo markuu yidhi magaciisa weydiiyey wuxuu ku yidhi sahula amrukum arrintiinii wayba sahlanaatayba marka magaciisa arrinta labaad oon raba inaan ka qaato waxaa weeye rooble roobkuna waa matar waa roob roob matarkuna waa alraxma iyaduna mar labaad marka iyadana waxaa ka muuqanaysa raxmad iyo naxariis ayaa ka muuqanaysa arrinta saddexaad oo ka muuqanaysa qof walboo arka waxaa weeyaan tawaaduc iyo hambalnimo waa qof mutawaadic ah oo sida muuqata kibir ka muuqanin oo isla weyne aan ka muuqanin oo xitaa magacan weyn oo ra-iisul wasaaraha oo la saaray aan eh, ka muuqanin inuu la la kibraayay aan ka muuqanin taasna rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam waana sifaatkii rasuulku uu lahaa iyo tilmaamuhu lahaa wamaa tawaadaca axadun lilaahi ilaa rafacahu llah qofkii ilaahay u tawaaduca qof ma jiro alla u tawaaduca hambal u noqda ee ilaa ilaahay baa kor yeelaya iyadana waxaan rajaynaynaa ilaahay subxana wa tacala inuu sifadaana ay ka muuqato sida aan u aragnayna ay tahay oo ilaahay baan weydiisanaynaa ee inuusan danniganaga ma inuusan beenaynin haddaba walaalayaal waxaan rabaa inaan idhaahdo oon ka codsado oon ka dalbo ummadda soomaaliyeed xukuumaadka iyo shacabka iyo siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafad mu'ayid qof walba mashruuca uu wado iyo barnaamijka ra-iisul wasaaraha hala taageero aan taageerno waxaanu leeyahay inaan ka baxno asmada iyo dhibaatada soomaaliya hadda haysata ay ka baxdo waxaanu leeyahay inuu xalku soo degdego waxaanu leeyahay inaan kulligeen waxa la rabaayo waa doorasho waa in eh, nabad la noqdo waa in la doorto ha la sahlo oo shuruudaha jeebadaha laga soo bixi iyo waxyaabadaa ee durba la xidhxidhi doono ha la daayo aan mashruuciisa taageerno qalbi fiican aan kusoo dhoweyno ummadda soomaaliyeed mar labaad xukuumado madax siyaasiyiin dadweyne qabaa'il qoysas waxaan rabaa inaan idhaahdo bishii ramadaan baan ku jirnaa tobankii u dambeeyey baan ku jirnaa samadu way furan tahay
waa tahay dhegaystayaal weli weliba si toos aan la dareertanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhabo weli weliba tegan khilaafka siyaasadeed ee soomaaliya ku dhex dhaladay hoggaankan ka sare ee soomaaliya madaxweynaha far madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xiisadaas oon dhexayta lamaad hoggaamiya weliba ha bilaawtay kureed markii xil kureed markii ra-iisul wasaare xilka qaadiska sameeyey fahad yaasiin saaslamada xilka qaadiska sameeyey wasiirkii amniga xasan xundubey jimcaale waana magacay wasaaradda amniga cabdulaahi maxamed nuur oo ee siyaasi soomaaliyeed ku tirsan mucaaradka saaslamadan eh baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya odayaasha dhaqanka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha walibanka baaqina intii oon turan dadka soomaaliyeed waxaa marka loo baahan yahay oo idinka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay joojiyaan khilaafka soo celiyaan wada shaqayntii iyo sharafkii iyo karaamadii ka dhaxaysay iyo kala dambayntii iyo shaqadaasii loo kala lahaa waa la ogyahay shaqadaasii loo kala leeyahay dadku waa wada maamul aqoon taas ayadaa in la soo celiyaan codsanaynaa qodob waa qodobkaas qodobka kale ee waa qodobka gabadha odayaashu ka hadleen gabadhu waa gabadh soomaaliyeed waa gabadha iyadii wey kama aamusan waxaa loo baahan yahay gabadhaas cadli inay hesho showbarahan oo hadda taagan hooyada iyo ilhaan cumar waxaan leenahay xaqeeda inay heshaa la rabaa igraan taaliil inay hesho shacabku intaas iyo odayaasha salaadiintu in si xaqa loo baaro xor iyo xalaala igraan taaliil inay xaqeedii la helo diyaara odayaashan u yihiin ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay nabaday u baahan tahay qarannimay u baahan tahay maamul ummadda u turay u baahan tahay maamulan ayagu isfiirin ee cadaaladda fiiriya ee hurusocodka fiiriya ee wadajirka fiiriya
ilaa xalay ilaa habeen hore waxaanu arkaynay madaxdii dalka u sarraysay oo labadooda guri afartan tallaabo isu jiraan waraaqa miidyaha isu marinayaan waa foolxumo dadkaa u shaqaynaysaan waa annaga haddaydaan taa beddelin albaabkaannu istaagaynaa idinka oo magacyadiinnii horena ka baxaysaan meesha waddada ku soo noqda waddada ku soo noqda waddada cadaaladda ku soo noqda
khilaafka ay hawada isu marinayaan waa inay naga daayaan burbur siyaasadeed waa inay naga daayaan waa inay waddo dhab ah noo horkacaan taasoo ah waxaan ku jirnaa doorasho doorashadaas inay siday tahay u qabsoonto waqtigii loogu talagalan u qabsoonto ayaan rabnaa taasoo loo xilsaaray maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha
oo ummadda soomaaliyeed dhammaan gaaray waxaan leenahay kiisa kan wuxuu u baahan yahay in cadaalad la helo cadaalad waa in la helaa waa in meelaha ay ku jidho la dhammaystiraa waa in guddiga qaranku madal la ysugu yimaadaa waa in madashaas igraan tahliil dictoor tahliil dhammaan odayaashayadu cadaalad baanu u filaynaa insha allahu tacaala ma doonayno in lays waxyaalaha socda ay sii socdaan waxa ay u soo jeedinayaan madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble in ay dhexdooda ka saaraan khilaafka ragaadiyey qarinimada ummadda soomaaliyeed labo waa in ay ku wada shaqeeyaan isu tanaasul una turaan shacabka iyo ummadda soomaaliyeed xilka ay u qaadeenna gutaan saddex ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada ummadda soomaaliyeed waxa ay uga fadhiyaan doorasho doorashooyinkii loo igmaday in ay si cadaalad ku dhacdo dardar geliyaanna ugu dambeyn odayaalka soomaaliyeed waxa ay soo jeedinayaan ummadda soomaaliyeed oo idil cid kasta oo cadaalad doonayso inay cadaalad inay helaan
weli dhegaystayaal barnaamijkii la dareertan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo shir jiraagti qobodii caasimada soomaaliya muqdisho markireetaankanagdi waliba ku hadalay kiiska ikraan tahliil khilaafkan dhehaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya sheekh shariif oo hadalshii sahay hadal degan waana ku duwan hadaladii hore ee xanaftale usa ka hadali jari waliba markaas ambaaqii lamaadi dhina in iyo walkasta ka xaliyan miiska wadahadalka waana lantoro dadka soomaaliyeed oo dagaalaha ka jari ku dhowaad soddonk soddon sana
laakiin waxaan rabaa inaan waxaan rabaa inaan ku bilaawdo inaan u hambaliyaay walaalaheenna heshiiskii ay gaareen reer somalilan khiyaarta ku matasha dowladda dhexe bogaadin iyo hambalyo iyo runtii bisayl waa ugu hambalyaynaynaa waxayna dhiirigelinaysaa arrintaas geedi socodka nabadda iyo maxay ahaato qabsoomidda doorashooyinka intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheenna ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka soomaaliyeed ikraam xaqiiqo ma hayno laakiin warka yaalla inay la dilay waxaan leenahay allah u naxariisto sabir iimaan allah naga siiyo runtii ma astaahilin in la dilo gabarh soomaaliyeed wax baratay u soo bambaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqayso waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda waana arrin runtii aan la aqbali karin waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafaadka ka dhashay arrintaas oo keenay xaalad xasilooni la'aan iyo welwel dadka soomaaliyeed soo waajahday khilaafkaasoo maanta keenay hay-adihii amniga inay aysan wada shaqaynaynin ayadoo baahi badan loo qabo hay-adaha amniga inay ahaadaan xilligay ugu shaqada badan yihiin maadaama lagu jiro xilli doorasho marka dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimadu meesha waa ka baxaysaa waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa la haaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filaayay runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha wuxuuna aad u niyad jebinayaa dadka soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore u sii socoto iyo dadka jecel soomaalida oo taageera oo soddonkii sano lasoo dhaafay garab taagnaay filaayay soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan dowladnimadu baahdo meel walba gaarto qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad Ee, maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho ee, loo soo maray dhibaatooyin fara badan ee, kadibna lagu heshiiyo doorashadu inay dhacdo marka ee, intaas niyadjabkaas keliya maaha waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay ee, qabsoomidda doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sidii loogu talagalay marka waxaan leenahay madaxda qaranka ee, mas-uuliyad weyna idin saaran ee, waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meeshuu wax ku dhammeeyo ha ku gebagabayna dagaal iyo khilaaf ee ku gebagabeeya inaad gacmaha isqabsatiin khilaafkiina xallisatiin doorashadiina sidii loogu talagala ay u socoto Ee, dhinaceenna waxaan diyaar u nahay wax kasta oo keeni kara isfaham iyo isu tanaasul iyo in mataqaana hay-adahu amniga iyo hay-adaha qarankao dhan ay wada shaqeeyaan si doorashooyinka u qabsoomaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano waxaan rabaa inaan uga gudbo ee, khilaafkaas oo jira ee, gobollada qaar waxay ku mashquulsan yihiin inay iska difaacaan al-shabaab sida ee, maxaan ku idhaahdaa ee, gobollada dhexe oo runtii dagaallo culus ay ka dhaceen waxaan ugu hambalyaynayaa ee, reer galmudug ee, sida dadnimada leh ay uga hortageen al-shabaab iyo alqaacida oo isaga caabiyeen dadka ku dhintay allah u naxariisto kuwa dhaawaca allaha caafiyo annagoo dhan waxaa waajib nagu ah inaan garab siino ee, ma dadkaas u istaagay inay iska xureeyaan al-shabaab iyo alqaacida sidaasoo kale waxaan ku ammaanaynaa ee, dowlad goboleedka puntland sida ay uga qayb qaateen oy gacan u siiyeen walaalahooda reer galmudug ayagana waa ku ammaanaynaa halkaas waxaan rabaa inaan uga gudbo ee, hirshabeelle oo liiskii la soo saaray iyadoo khilaafaadkaanu ay jiraan iyaduna waxaan isleenahay weydi diile aad u fiican waaye waa ku ammaanaynaa weliba liiskaana u muuqda inuu ka duwan yahay ee, liisaskii kale oo u muuqato dad badan oo mudnaay inay ka qayb qaataan doorashooyinka in fursad la siiyey waana tan baahida loo qabo qof walba oo soomaaliya inuu dareemo in uu heli karo xaqiisa ku aadan doorashooyinka waxaanu rajaynaynaa inay sida ugu fiican ugu soo dhammaadaan ayagana waxaan rabaa marka inaan u soo gudbo ee, dadka soomaaliyeed waa dad baahi badan u qaba dowladnimo hana qaada ee, duruuf badan ugu soo sabray Een, maanta ee, khilaafaadkan jira waxaa loo baahan yahay qof walba oo soomaaliya ha noqdo ee, maxay ahaato siyaasiyiinta ha noqdaano dhaqanka ha noqdaano culamaa udiinka ha noqdaano dhallinyarada ha noqdaano haweenka inay ka qayb qaataan sidii ee, loogu jooji lahay meeshiisa loona heli lahay xal waara wax laysku haayo oo weyn oo meeshan yaali karaa ma jiraan dowladda wakhtigeeda waa dhammaaday waxaa loo socdo waa doorashooyin meel laysku qabsada lama joogo marka waxaa la rabaa caqligu inuu shaqeeyo oo carada laga noqdo laga fikiro danta qaranka laga fikiro dadka soomaaliyeed ee baahida u qaba ee nabad iyo horumar waxaan wada ognahay kow iyo sagaashankii dadkii qaxaawili ka maqan dalka Ee, marka maanta haddana ee, hooyo ama canug soomaaliyeed ama odo soomaaliyeed inuu dib u qaxo arrin marnaba la aqbali kara ma aha waxayna muujinaysaa inaanan bislaanin ka faa'iidaysanin soddonkan sanoo lasoo dhaafay marka inaad saxanta iyo inaad khaldanta macna ma samaynayso waxa- wax- sam- waxaa macnaha samaynaya waxaa waaye xal in la helo oo dowladnimadu hore u socoto oo dhiig muslim iyo dhiig walaal uusan daadanin oo qof uusan dhibaatoonin Ee, waxaa wada ogtihiin qofka aan heli karin mataqaanaa qadadiis ama cashadiisa marka gurigiisa uu ka qaxo waxa uu la kulmi karaad aad garan kartiin marka ee, dadku waa dhiban yihiin colaysku waa fara badan yahay meel waxaa ka haya al-shabaab meelna dee xaaladdu waa sidan marka waxa kaliya oo aan rabno inaan ugu dambayntii ku baaqno waxa waaye ee, mushkiladan waxay ku xalismi kartaa in doorashooyinka hore loo wado oo ay socdaan una socdaan si wanaagsan habsami leh Ee, runtii ee, doorasho kasta waxaa la rabaa inay ka fiicnaato doorashadii ka horreysay marka ee, maamul goboleedyada waxaan rabnaa inay dhiiradaan hore u socdaan fursad siiyaan dadka soomaaliyeed aan raba inay ee, doorashada ka qayb qaataan
barnaamijkii iyo weli dhegaystayaal la daraartan gabagabadeena isla marahayna taliyaasha ciidamada qalabku dado ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa kulan kuwa laday caasimadda soomaaliya ee muqdisho kulanka weliba ha u qeyb galay taliyaasha ciidamada beliiska iyo militariga asluubta taliyaha nisa farmaajin magacaabi iyo taliyaha booliska gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed genaraal cabdi xasan xijaar kulanka kureed ee warbaahinta la hadlay uu so-oona xaqiijiyay in kulan kalan ku hadalay amniga doorashada iyo amniga dalka soomaaliya
waxaa saaka shir isugu yimi taliyayaasha ciidamada iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada amniga ka tirsan si ay u qiimeeyaan xaaladda amni ee dalku meeshu marayaan ulana socodsiiyaan meesha xumarayaan ummadda soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba jooga shirkan waa shir caadi ah oo usbuuclo ah oo marba meel aan isugu imaan jirnay laysku wanagsan jiray xaaladdu meeshay marayso doorashadu meeshay marayaan meeshay marayso iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxaas ay leeyihiin sidii looga gudbi lahaa ayaanu saaka iska wareysannay waxaana rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba jooga in dalka soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay inaan walwal weyni jirin in muxuu ahaa meediyaha oo laga yaabo beryahan inuu nagu badan yahay aaraadooda iyo fikirkoodana xor yihiinoo waxay rabaan dhiganayaan iyo xaaladda guud ee dalku siday tahay xoogaa waxaad u malaysaa inay aada u kala duwan tahay dalku waa caadi wax dhibaato ah ma jiraan ciidamada markaanu iswaraysanane ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan dalkaani saad ka warqabtaan cadow buu leeyahay cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga si marka ciidamadu ay isu xog dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen wakhtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaasi ka mida inay ku hamiyayaan inay ka faa'iidaysaan wakhtigan doorashada ayaa saldhigga umucdeennu u ahaa inaanu takhdiiraadka ama tartiibaadka noo degsan ee aanu ku maamuli jirnay caadiga markii la ahaa ayaan doorashadu jirin iyo hadda xaaladdu markay marayso cadowgu muxuu damacsan yahay dibadda iyo gudahaba waxaa arrimahaas oo dhan ayaanu aada uga wada hadalnay saraakiisha haddaanu nahay amniga qaranka iyagu ay ay gacanta ku haya waxaad ka warqabtaan oon cidna ka moo cidina moogeyn in maalin walba askar wiilal iyo gabdhaah da-doodu yar tahay ay dalkan u dhintaan waad ka waraysaan inta dowlad goboleed oo aan hadda ka magacaabi karo gobolka puntland dowlad goboleedka puntland dowlad goboleedka galmudug dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka jubbaland dhammaantood in ay ciidamadu ka wadaan sifayn ay ka sifaynayaan cadowga si ummadda soomaaliyeed ay ay ugu noolaato si xor ah oo amni ah dhalinyaro badan ayaana ku dhimata oo naftooda ku waayaan sidaa awgeed wiilashaa iyo dhallinyaradaas dhimanaysa waxaa hami gelinaya oo la rabaa inay hami geliyaan waa shacab soomaaliyeed waaye shacabka soomaaliyeed waaye in nin walba dareenka uu maskaxda ku hayo gaar ahaan waxaan rabaa inaan ula hadlo meediyaha oo aanu faa'iido badan ka helo macluumaad badan lagu isweydiiyo oo dalka kani hadda horumarkii uu gaaray meelaha uu aada ugu horumarsan yahay uu ka mid yahay meediyaha inay gacan naga siiyaan in ay xaqiiqda ka gaaraan oo ogaadaan xaaladda dalkan iyo cadowga uu leeyahay iyo meeshuu marayo marka sidaasay muxuu ahaa shirkeennu ku saabsanaa waxaa kaloo jirta doorashadii baa la gelayaa dowlad goboleedyo waxaa jira aanaan weli tegin qaar gooba aanaan weli tegin oo la rabo in lasoo xaqiijiyo amnigooda iyo diyaargarowgooda iyo qalabkii in la geeyey iyo in kale iyaguna raba in la geeyo oo aanu aanu aanu aanu rabno inaanu qaarna hadda tagnay qaarna hadda aanu u soconno waxaa laga yaabaa dadka dibadda jiray ama gudaha joogaa inay meediyaha ka maqlaan kala duwanaansho aaraa oo qaranka mas-uuliyiintooda iyo waxyaabaha laga sheegayo annagu waxaan halkaa xamar lagama dareensana intaan dareensanna waa intii meediyahaas waana wax iska dhammaanayo oo sahla oo haddana gacanta lagu hayo iska iska dhammaan doona ma aha wax waxaa ka weyn dalka dalka ka weyn waxaa ka weyn amnigiisa waxaa ka weyn doorashadiisa waxaa ka weyn wada socodkeenna ma doonayno in muxuu ahaa la geliyo ama lagu abuuro rucbi waxa la yidhaaho ama welwel dadka la geliyo dadka waxaan rabaa inaan iyo welwelin inay uusan rucbi gudahooda ku jirin maxaa yeeley ciidamada amniga oo noocyadooda kala duwan ah waa ku filan yihiin amniga dalkan hadda inay sugaan waa lasoo dhaafay waagii la dhihi jiray muxuu ahaa saasay ahaydoo saasay ahayd waxaa gacanna siiya oo gacanta weyn laga helaana waxa waaye oo khibrad aanu leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda degan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ah waa garteen maanta xaaladooda iyo noloshooda iyo ilmahooda iyo tacliintooda iyo caafimaadkooda iyo horumarkooda dhaqaale meeshuu maraayo marka dadkaas dadku waa fahamsan yahay annakuna waxaan rabnaa inaanu annakoo ka faa'iidaysanayno fursadda tan inaan dadka khalkhal la gelin in muxuu ahaa noloshoodii caadiga ahayd ay wataan kuna gacanna ku siiyaan ciidamadooda amniga inay muxuu ahaa la shaqeeyaan oo ciidamada amniga oo habeen iyo maalin u soo jeeda roob hadduu da-ayo hadday qorax tahay u soo jeeda oo cadowga la dagaalamaya inay muxuu ahaa gacan siiyaan u soo sheegaan la shaqeeyaan marka saasaanu muxuu ahaa maanta aanu isugu nimi annagoo saraakiisha ah waxaan maxaanu ka bedelnaa takhdiiraadkii door waqti doorashaha la gale sidee dalka muxuu ahaa amnigiisa loo sugaa xageen ka bilownaa maxaanu imkaaniyaad haysanaa maxaanu madaxda weydiisanaa informationka saanu isku dhaafsanaa maxaa yidhaha xaaladdaa marka la galo waad iska garan kartaano taasay u badan tahay waana soconayaa muxuu ahaa muxuu ahaa wadatashiga
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaan daha gebagabeene barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhabo intaynu ku kulmaana barnaamijkan lamida saaxiib yaal ammaana allah